magaalada waaciya ee ka tirsan gobolka bari waxaa ka dhacay roobab saameyn ku yeeshay dadka iyo magaalada intaba daadad ka dhashay roobkan ayaa qaaday hal ruux halka ay burbureen tiro guryo ah sidoo kale buundooyinkii magaaladu leheed ayaa ku burburay roobkan waxaana gaaray dhaawac xoogan gudoomiyaha magaalada waaciya ugu magacaaban maamulka la baxay puntland ayaa arintan ka waramay
roobkaas gugu waxaa jirtay saamayn uu ku yeeshay naf iyo maalba hal wiil oo ay daad ku qaadeen sidoo kale guryihii deegaanka ahaa ee dhagaxa ahaa in maaragtay iyagoo ruuxadooda dumeen waxaase hadda noogu daran buundadii degmada waaciye oo roobkii inta uu ka tiro batay uu buundadii gooyey buundadaasi halis bay ku jirtaa sidoo kale buundada buuxaaro oo iyadana waxa weeye daadkii ay jareen labada buundoba waxay ku jiraan halis inay go'aan haddii roobabku soo laabtaan uu daadku xoogsadana in maaragtay buundooyinkaasi ay go'aan halis bay ugu jiraan gobolka bari waxaa laga soo tebiyaa xilliyada ay roobabka ka da'ayaan dalka soomaaliya musiibooyin soo gaara magaalooyinka iyo deegaanada ku yaala gobolkaas aqoon-yahanada bartay cilmiga dhulka ee juqraafiga ayaa arrintan waxa ay ku sheegeen in ay sabab u tahay magaalooyinka oo ay buuro waaweyn ku hareeraysan yihiin iyagoo buurahaas ay kasoo rogmadaan daadad aliya khasaare iskugu jira naf iyo maal intaba roobka ayaa ah nicmo rabaani ah uu allaah noogu deeqay kaas oo dadka iyo dunyaduba ku diirsadaan halka mararka qaarna ay dhacdo in ay ka dhashaan musiibooyin iyo waxyeelo oo geysto roobka